Bulshada ku nool deegaanka Eelgaal ayaa casuumaad anfideen ah madaxa ku tirsan maamulka Hirshabelle kan gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne kuriid markii muddo ku dhexaysay shalaaragta dubnaansho dhiniga maamulkee taasoona sheentiintii riidan dhiyo ka koy dhammaan adeegyada bulshada dhismayaalka kaabayaalka dhaqaalaha iyadoona wal horumare iyo diiri waayana bulshadaasiya odayaalka walgorodka iyo dhallinyarada deegaanka ceelgaal ee dhiyow waqooyiga magaalada beledweyne iyo xusiintii sibuuti iyo ontaageersiina dowladnimada iyadoona madaxda sare maamulka hirshabelle iyo ku dalbadana helowka mashaariic lagu horumariyowa biyo caafimaadka walbarashada iyo adeegyada kale muhiimka ee maalmahan iyo ayaantaanba ilaa muddo fog xagga dowladda iyo xagga deegaanka waxyaaba taagtaaga ka jira sidaas laadligeed waxaa maanta nuugu imaateen in waxyaabahaas aan xallinno oon dhammayno oo dowladnimada si tuukada meeshaan laga taago oo doala kood maayo la wada shaqeeyo oo deegaanku wuxuu u xaq leeyahay oo ka maqan aad aragtaan oo ka soo jawaabdaan oo meeshaba ugu jawaabdaan doa la yidhaahdo annakana la ilmaanno shacab isku aadan u hoggaansan dowladnimo inaan isteeskaas ka mid nahay hoos tagno na maamulaan annaguna aan shacabkiisii nahay intaasaan garan runtii arras badan ay qabtaa macallimiintii iskoolka loo qoray waawe waxaan maqlay tuulooyin laba geedoo laba waaba ay ku taallo in afar macallin la siiy oo layidhi ka shaqeeya meesha waxaan maqlay laba baraakoo keligood afar macallin loo qoray iyo meel ka shaqeeya waa in la yidhi magaalada gale mushaar ku dhex qaata ceelgaal mugaad aadi laheedoon ceelgaal ka shaqeyn laheedaan iska dhex jooga magaalada siiraan ka nahay meel haba yaraata xabad kiniin la saaro barcaafaad hal qol ma lihin horta haddaa wixii ka horreeyey dulmigaan wax ku lahayne wixii wanaagu hadday noo bilaabanaane waxaan rabnaa inaan isku soo dhowaanno inaan isku calaysanno inaan ismarxabayno xafiisyada lalaga ciyo ee waaba waa horaa xidhmo ma dhaqan meel loo mare lala ciyo oo la yidhaah soo baxa irdihii waa kuwaan maanta la xidhay soo fur annagaa furnaye soo gala maamulkeena ka rabnaa inaan si gaara haddana idin casuunno oo wixii koro si gaara haddana inooga baxeen adduunkaa ka markhaatiyaba taas waa taas talabaad waxa ah adduunka bani'aadanka waxa layihi qutuldaruuriga ugu darano waa caafimaad kaliya inta odagaa ka warrama caafimaad ma hayno iskool ma hayno ilaa siddeed sano hirshabeelle marka lala dagaalaya hadda inta ka dhexaydo ilmaha anukaa saddex doolar iyo afar doolar waxaan heli karna anukaa kala baxayn haddana waxaan ognahay waxaan waa dhammaan doonaan islahayn waa iska dhib qabno waxa la yidhi waxaan waa iska qarsanayn maadaama hadda la isku yimid wixii nagu jiro na dhibaatayna waa sheeganayna oo mas-uuliyiinta nala joogto midda kale ceelashoo kale waa naga hadlaysan yihiinoo gobolka hiiraan waa taqaaniin mar kasto ama webigaasu xaraar noqdo ama biyobaxa soo socdo waddanka hiiraan biyaha ku nool iyo ceelgaal waay biyahoo kaleeto waa naga waa dayactirnaana iskoolka dayactirnaana naga haydo caafimaadka dayactirnaana naga haydo korontadiioo kaleeto dayaxoo kale ma haysano tuulooyinka yaryarkaa waxa la geeyey soolaraa la geeyey awada inuku dameeraan ku kordhacnaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka siyaasadii maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle oo munaasabada hiri iyo ballanqaaday in bulshada deegaanka eelgaal iyo helo doonan mashaariic badan oo laku hormariyo baahayaadkayo qabana sida quruxda badan ee aad u hadasheen ama noo soorteen waa idinka mahad celinaynaa bacda mahadcelin kadib annaga ka maamul ahaan annagoo ka wakiil ah maamulka gobolka hiiraan salaanna idinka wada madaxweynaha dowladda hirshabelle oo ismaqalnay waxaan rabnaa horta marka hore in laga wada shaqeeya amniga xasiloonida in laga wada shaqeeya marka amni la helaa wax kasta la heli karaa waxyaabaha aad ka hadasheen oo ugu badan caafimaadka iyo waxbarashada annaga horta waxaan ballanqaadaynaa saldhigga booliiska rug booliis waa samaynaynaa saldhiggan sida ugu dhaqsiyaha badan saldhig saldhigyada ka fiican degmooyinka ka jira aa laga dhisi doonaa ceelgaal m c h iyo waxbarashana kurooroor waa taas annaga wasaaradaheenna codsiyada markii oo maamulka inta socdo aragteen ama inta socdo waxay qoraan codsiyo iyo waxay qoraan waxay bulshada ku hadlaan marka orod idinku marayn dad kale codsiyo laga soo qoray maanta kadib haddaan inta socono iyo haddaan inta socono waxaan ku hakanaynaa halkan meel aan ku hakanana guddoomiyaha deegaankaana kala xiriiri doonaa meelaan ku hakanana maamulkan ay degaan ama dadka deegaankan looga arrimyana waa laga dhisi doonaa mugdina ma ahaan doonta ceelgaal leerarka cadceed ama solar systemna waa laga hirgelinaa ceelasha u baahan in la dayactirana waa la dayactiraa ha lagu bishaaraysta middaas kulankan iyo weliba wasakooyo xilla bulshada ku nool deegaanka ceelgaal iyo dareemeen intii deegaankaasan ku jarna wal horumar eh taasiin iyo sabmahayti muddo siddeed sana iyo diidanayana dowladnimada hirshabeelle